maanta meeshan waxaa iskugu imaanay inaan baaritaanka minka ama ilmagaleenka haweenka ayaa maaragtay waxaa jira cudur kansar oo ku dhaca ilmagaleenka ama minka haweenka taas ayaa maaragtay rabnaa in maaragtay ay ka faa'iidaystaan haweenka inta badan in baaritaan lagu sameeyo kansarka waxaa waaye sidaad ula socotaan bulshadeenna dhib badan ayuu ku haayaa laakiin waxaa haddana dhib weyn uu ku sii haayaa inta ma aragti u nugul cudurrada sida haweenka marka haweenka waxaa la rabaa inay ka faa'iidaystaan baaritaanka kansarka ku dhaca naasaha kan ku dhaca ilmagaleenka ama minka oo ma aragti qaas u ah ayaga taas ayaan rabnaa ma aragti wacyigelin inaan ku samayno oon ma aragti ku baraarujinno haweenka dhammaan wajeer inay ka faa'iidaystaan oo imaadaan laga bilaabo maanta oo ah taariikhda koowaad ee bisha labaad ilaa iyo laga gaaro taariikhda shanaad ee bishan waxaa socon doona baaritaankan maanta waxaan bilownay cervical cancer screening horaan usoo sameyni jirnay wax cusub maaha waxaan loo sameynayaa because bisha january waxay ahayd bil oo cervical cancer awareness and then telefono waxaa jirta world cancer day inay tahay marka wajeer for the last three four years waxaan sameynaynay cervical cancer screening cervical cancer screening waxaa waaye one of the most common cancers oo waddankan dumarka ku dhaca waana dilaa weyn marka cudurkan waa laga hortegi karaa oo waxaa la siin karaa dadka vaccine waana la detect garayn karaa ali intuu kansarka bilaabanin asagoo precancer lesion ah oo waana laga hortegi karaa hata qofka marka kusoo bilaabanayo hadduu qofka ku dhacan waana la daaweyn karaa oo wax kasta laga samayn karaa marka waa waa xun tahay inay qof uu cudurkan u dhinto waqtigan hadda la joogo maxaa yeelay daawada way jirtaa vaksiinkii way jiraan wax walba waa loo heli karaa qof cudurkan qaba tirada aaday u badan yihiin inkastoo meeshan haddaan joogno wajeeray aad ugu yihiin maxaa yeelay waxay ugu badan yihiin sana sana meelaha h i v gu ku badan yahay meelaha oo cudurkan horta waxaa keena qofka immunitigiisa hoos markuu dhaca multiple sexual partners iyo smoking iyo h p v infection intaba wadankan meeshan way ku yiriin baaritaanka waa maalin walba waa la sameeyaa meeshan haween walba usoo raasata daawo ama consultation istalkan loo jeer hadday imaadaysa antinatal hadday imaadaysa for medical condition hadday u imaadaysa hataa meeshan maternity dakhtariintu way la hadlaan oo ay dhahaan waxaa jira cervical cancer screen oo free ah so maadaama ay free tahay ka faaidaysa allah marka waxaan sameynaa wax la dhaha opportunistic screening meeqaa qof ayaad ku hesheen cudurkan intaad baarayseen intaan baarayna hadda baaritaankan hata wuu socday for the last three years ana hata intaan imaadan ka hor marka sofa saddex qof oo confirmed aa la arkay taasna waa iska fahmi kartaa maadaama cudurkan uu meeshan zaaid ugu yaraya maanta waxaan soo qaban qaabinay cervical cancer screening looga hortagaayo cudurka kansarka oo minka haweenka galo oo dabcan wakhtiyadan badan aada u badan marka waxaan rabnaa inaan bulshadeena aan u sameyno wacyigelin badan haweenka waxaa baaritaan loo sameynayaa labaatan iyo shan sano ilaa iyo afartan iyo sagaal jirka way ku dhici kartaa cudurkan oo la dhaho cervical cancer waxaana keenaya virus oo la dhaho human papilloma virus oo laga qaado waana ma aragtay qaybta galmada ayuuna hataa ku imaan karaa marka dumarka marka ay bilaabaan maaragtay ama ay guursadaan ama ayba la kulmaan ragga oo kale waa cudur ku dhici karo halis ay ugu yihiin dhammaantooda ma aragtay wax dad gooni ah khaas u ah ma aha marka waxaa la rabaa gabdhaha labaatan iyo shan ilaa afartan iyo sagaal inta ka bilaabato inay imaadaan xarunta caafimaadka weliba wajiyaha county referal hospital isbitaalka weyn ee wajeer oo haddan aan ka wadno baaritaan ilaa usbuuc soconaayo oo ay iska soo diiwaangeliyaan baaritaankaas oy ka faa'iidaystaan waa baaritaan bilaash ah oon lacag laga qaadanaynin oon ku caawinayno dumarka bulshada wajeer oo waxaan rabnaa inaan ka hortag sameyno cudurkaas waxaana looga hortagi karaa keliya inaad baaritaankaas aad samayso oo inta aan hadda ka wadno iyo gabdhaha yareerka inay tallaal ka hortag ay qaataan tallaalkaasoo la dhahaa h b v vaccine h b v vaccine waxaa qaadan kara gabdhaha yareerka toban jir ilaa iyo afar iyo toban jir waxaana loogu sameynaya gabdhahaasi weli way yaryihiin guurka iyo afaarihiisa maysan bilaabin soo cudurkaas weli halis intaysan u gaarin ayaa tallaalka hortaga la siinaya laakiin maamayaasha waaweyn labaatan iyo shan jir ilaa iyo afartan iyo sagaal waxay leeyihiin baaritaan oo ma aragtay baaritaankaas wuxuu ku caawin doonaa inay dhaqsan la ogaado cudurka oona ka hortag lagu sameeyo oo ma aragtay laga qabto intuusan meel dheer gaarin waayo hadduu meelo dheer gaaro ama steejiyaal qaar sidii four three uu gaaro wax weyn lagama qaban karo qalitaan ayay noqonaysaa talaalka gabdhaha yar la siinayo dad baa waxay aaminsan yihiin in ay ku dhimanayaan ama ay madhalis ku noqonayaan gabdhaha yar markii talaalka la siiyo waxaa jira dadka inay iska dhaadhiciyaan waxyaabo khaldan dabcan wayna dhacdaa talaal walbo imaada hataa talaalka ciyaalka yaryarka ah dad baa waxay dhihi jireen ciyaalka wuu ku naafoobisaan wuu ku noqoni wuu ku halaabi laakiin waxaas waxba kama jiraan ayaan bulshada u sheegaynaa talaalkan waa talaal baaritaan oo aad u weyn lagu sameeyey adduun weynaha dhan aad looga qaata adduun weynaha hataa wiilasha waa la siiyaa yaryarka ah laakiin anaga maadaama kenya dhaqaalihii uu iska hooseeyo gabdhaha yaryarka toban jir ilaa shan iyo toban ayaa hadda la siinayaa waayo dhaqaalihii oo yar darteed marka eh, waxaa waaye wax ma dhibaayo wax cilada ma laho wax oo maaragtay dhiboo ka imaanaya weligeed lama arkin lagumana sheegin talaalka adduun weynaha dhanaa laga qaadanaya waa wax aad muhiim ah oo ka hortag kansarka ah marka been yaan laisku sheegin been yaan loo sheegin talaalka ha la qaato gabdhaha yareerka ha la siiyo toban jir ilaa afar iyo toban jir marka eh, programkan maanta waxaa kale oo maaragtay ah, gees weyn laga- lagala qayb qaadatay hay-adda oo desib bsk kenya oo naga caawiyaan ayagana dhinaca family planninka family planninka waxaa waaye qaybta maaragtay kala dhadheereynka ubadka inaad ilmahaada kala dhadheereysato maanta ayagana programkooda ayaan kusoo darnay oo bulshada ayagana waxaan ku wacyigelinaynaa inay maaragtay eh, ka faa'iidaystaan family planning serviceska aan free ku bixinayno sida weliba maamayaasha oo kale isku nugnuuga badan oo maarata dhibka uga soo gaaray oo kale inay ubadkooda kala dhadheereeyaan si maaragtay eh, caafimaadkooda eh, iyo cunuga caafimaadkiisa iyo maamada caafimaadkeedaba eh, wax ugu kordhiso